barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ah ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirirka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com
door wanaagsan dhegaystayaal waa maalin khamiis ah bisha julaay waa labaiyo toban sanadka laba kun sideed iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda duurnimo waxaa ka mid a dhallinyarada badda ka xoogsato oo sheegay in shaqooyinkoodii uu saameyn ku yeesheen shaqooyinkoodii ay saameyn ku yeesheen dabeelo xoogan oo badda ka dhacaya xilligan badxiranka haddaha dabeelo we waa waa jiidasiximada meel baa iska banaankaa dhigay banaanka iga taala siximo kuma shaqeeyo laakiin dhalinyartaas kale siximadaas kale waa u boodaa baa ku shaqaysta raggaas kale iska raacaa marka saasaa biilka ku raadsanaa waa seenuugta iyo tamadiinkii waxaasaa qabanaa iyo shirwada iyo taraaqadda oo iska yar waxyaabahaasaa la helaya marka siximado dhan waxay keenaysaa afar xabo ama shan xabo
waxaad kale oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan koobnaanta jidadka iyo korarka gaadiidka
inta barnaamijka uu socdana waxaan ka marnayn oo aan idiin soo dayn doonaa dhinaca iyo heesaha
niyadiya qalbigiyo bukaade adigu soo noonaysayo noonaysayo waxa waxa dumar facaya nabadiinaanidhe waxa noloshayda sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dhanka ciyaaraha marka horese ku soo dhowaada warkii dunida hogaamiyaasha dalalka xubnaha ka ah gaashaanbuurta neto ayaa maalintii labaad ahna maalinkii ugu dambeeyey ku kulmaya magaalada baraasalis ee xarunta ururkaasi madaxdan ayaa ka soo kabanaya maalin uu madaxweynaha maraykanka donald trump hadallo kulul ku weeraray isbahaysigan iyo dalka jarmalka oo ah dalka ugu qanisan yurub ee xubinta ka ah xulufadan hogaamiyaasha neto ayaa rajeynaya in maanta ay ka gudbaan dalabyada trump ee ah in ay sare u qaadaan qarashka ay ku bixiyaan gaashaandhiga waxayna diiradda saari doonaan dagaalka muddada dheer ka socda dalka afghanistan madaxa neto jenis stoltenberg ayaa doonayaa in madaxdu ay isku raacaan in ciidamada ammaanka dalka afghanistan la maalgeliyo ilaa sannadda inkastoo ay jirto in shacabka dalalka neto ay ka daaleen kuluglahaanshaha dalalkooda ee dagaalka ka socda dalka afghanistan
hay-adda amnesty international ayaa ku eedeysay dalka isutaga imaaraadka carabta iyo ciidamada amniga ee waddanka yemen ee imaaraadka xulufada laa inay geysteen dembiyo dagaal iyagoo lagu eedeynayo inay jirdileen dad ku jiray xabsiyo qarsoodiya oo ku yaala dhammaan koonfurta waddanka yemen warbixinta amnesty ayaa lagu yiri isutaga imaaraadka carabta oo xalada aan caadi ahayn kaga shaqaynaya koonfurta yemen ayaa u muuqda inuu abuuray hannaan amni oo aan sharci ahayn iyada oo loo geysta xadgudubyo laga argagaxo oo weli socda oo aan waxba laga qaban dowladda isutaga imaaraadka carabta ayaa si isdabajooga u diiday inay xabsiyo qarsoodiya ay leedahay waxaana ay sheegtay in maamulka yemen uu si buuxda gacanta ugu hayo hannaanka cadaaladda iyo xabsiyada waddanka amnesty ayaa maraykanka ugu yeertay inuu meel adag ka istaago adeegsiga jirdilka ee dalka yemen islamar ahaantaasina uu diido macluumaadka lagu helay iyadoo oo loo adeegsanayo hababkaas marka dagaalka lagu jiro kooxaha argagixisada ah
warkii dunida ayaynu intaasi ku dhaafeynaa halka aad kala socoteenna waa idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta ee laanta af soomaaliga ee v o a dhallinyaro badan ayaa si maalinla ah badda uga xoogsada islamarkaana ka shaqeeya soo jilaabashada kalluunka iyaga oo si joogto ah badda u taga kadibna kalluunka dib ugu sii iibiya suuqyada lagu gado qaar ka mid a dhallinyarada ka xoogsata xeebaha magaalada boosaaso ayaa sheegay in dabeello xoogan oo ka dhacaya badda ay saameyn ku yeesheen islamarkaana ay wax soo saarkoodii hoos u dhigeen xilliga badxiranka lagu jiro wariyaha v o e da ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan magaalada boosaaso nooga soo diray xilliyadan oo kale waa xilliyada ama bilaha loo yaqaano badxiranka waxaa jira dhallinyaro badan oo nolol maalmeedkooda kala soo baxa badda waxaan booqday xarunta kawaanka kalluunka boosaaso waxaan kula kulmay dhallinyaro kala duwan kuwaas oo aan kala sheekaystay saamaynta ay ku yeelatay shaqadooda xilligan oo dabeyle xoogan ay dhacayaan taas oo aan suuragal ahayn inay kalluun badda ka raadiyaan muxsin maxamed siciid oo ka mid a dhallinyarada badda ka kalluumaysta ayaa ii sheegay in kalluun yari ay ka jirto badda xilligan ayna soo qabtaan wax ka yar wixii ay horey u soo qaban jireen oo kalluun ah badleeyaasnahay baddaasaan ka shaqaysanaa hadda waxa weye baddii waxa weeyaan owl wax soo saar bay leedahay hadda waa iska dabeel dabeela wax soo saarka aad buu hadda u yaryahayo foore xun baa dhacayo saxiimadii marmar baa la yaaba inay kula tagto dabeesha oo motoor kaa xumaado marka waxa weeyaan alyuumka waa la iska helaayo markaa baddan aad bay iskaga xun tahay dabeelaa ku jiro saamayn intee la eg bay shaqadiina ku yeelatay dabaylaha socda iyo xilligan oo badxiran walaa wax badan bay ku yeelatay waxa weye kalluunka iyo- waa yaraashida aad buu u yaryahay kalluunka Eh, aad buu u yaryahay kalluunka wax soo saarka saas weye marka hadda maxaa kalluun ahaan la keenaa maxaase farqiga u dhexeeya ee markii hore iyo xilligan hadda marka hore markay deerta tahay kalluunku waa badan yahay oo wax fiican baa helaysaa haddeertaan wax soo saarka saxiimadii o dhan baa laba xabo keenaysa ama saddex xabo baa helaysa shidaalkii ma dhamo ee, lagu tago lagu shaqatega lagu shaqatega ma dhamo isma bixiya haa marka taas weye marka marka waa la iska qayraya insha allah waxa weeyaan badda isbedelaysa xilli ma is oran kadhaa marka ee baddu ee sideedii bay ku soo noqonaysaa oo kalluun badan baa la helayaa oo dhallinyaro badan baa badda u shaqa tegaysa
ade hadduu ilahayna gaarsiiyo aday ee, bishii sagaalaad meelahaas baddu ay ficnaanaysa hadduu ilahayna gaarsiiyo xilligaasaa la shaqa tegaya baddu way- bad furinku waa sagaalaad sagaalaad baa la shaqa tegaya inta kale waa iska dabeelahaas iyo waxaasaa dhacaya hadda saxiimadaada ma wadatid ee dhar caadi a ku labisan tahay bal waxaad iga warataa miyaa joojisay miyaa joojisay ee shaqadii hadda haa dabeelo wey waa waa jiiday saxiimada meel baa iska banaankaa dhigay waa banaanka iga taala saxiimada kuma shaqeeyo laakiin dhalinyartaas kale saxiimadaas kale waa u boodaa baa ku shaqaysta raggaas kale iska raacaa marka saasaa biilka ku raadsanaa maxaa kalluuna marka lasoo qabtaa xilligan waa seenuubta iyo tar- iyo tamadiinkii waxaasaa qabanaa iyo shirwada iyo taraaqada oo iska yar waxyaabahaasaa la helaya marka saxiimadoo dhan waxay keenaysaa afar xabo ama shan xabo maadaama ay dabeelo xoogan ay xilligan dhacayaan ee bishan toddobaad bal waxaad iga warataa sidee badda loo aadaa marka wallaahi badda waxaa loo aadayo inkastoo de waa laisku qasbaayo qasab baa lagu xoog baa lagu waa la iska qasbaa badaa iska aadnaa baktiyaa nasiib wey marka saas wey saasaa lagu shaqaystaa mar haddii ay dabeeshu ee maalinba maalinta ka dambaysa ay sii badanayso ee haddii ay saa ku sii socoto ee ma jeceshahay xirfaddaada inta dabeeluhu ay dhacayaan aad meel kale u beddesho aad shaqo kale u beddelat hadda taasna waxa weeyaan waa waxa weeye haddii meeshii kugu xumaato aliga meel kale loo bedeshaa marka hadda weli baddaa rajo ka qabnaayo maaragtay baja baddaa iska sugaynaa rajadeeda baddaa weli rajo ka qabnaa dhallinyaro badan baa halka joogta oo ii sheegay inaysan ee badda aadin inta dabaylaha ah khataro mararka ka imaan kara ee ma jidhaa ee badda ay aadaan dhallinyarada iyo dabeesha xilligan dhacaysa Ah, khatare waa iska jiraan oo adigoo badda iska aadaa motoorka kaa xumaanayo motoorka waxaa jiidaa koolay waxaasoo dhuuqaaya motoorka kaa ah, dabeeshaas ximaddaa rogayso mafaat dhibaatooyin badan baa jiro marka waxa weeyaan insha allah waa iska hagaagaysa waxa weeyaan badda iyadaa iska ficnaanayso waa iska dabeela hadda marka waxa weye baddii isbedel weeye Eh, mawjaday waxbay leedahay marka badda aadid baddii saasuu isku rogaysaa marka waa iska shaqa tagnaa waxa weye baktiyaa nasiibkeena macnaha ku shaqa tagnaa hadda marka waxa weeyaan waa la iska soo helnaa de biilka waa la soo helnaa alyuumka waa iska soo helnaa Eh, saxiibada shidaalkeeda waa soo helnaa laakiin marmar baa noolagu yeeshtaa fuusto ama laba fuusto shidaal eh, oo nagu go-o lacagta marka saas weeye Ee, dad badan baa dhegaysanaya ee barnaamijka dhallinyarada ee v o a marka dhallinyarada maxaa uga sheegi lahayd ee khayraadka ee badda dhallinyaro badan baa tahriiba oo shaqada badda aan u arag wax shaqa ah wallaahi waxaa u dhaqmay ayagoo waddanka hooyo iska joogaan ee baddooda iska shaqaysaa badda qofka garanaya hataa hadduu yimaado hataa badda waa la baraa sida loo shaqaysto nidaamka anagaa tusa lahayn waxbaa la qaban lahayn dadka walaalihiina ah taariiftana iska dhaafaan oo waddankooda ka shaqaystaan baa jeclaa lahay aniga hadda way lacag way leedahay shaqada badda waxa weeyaan waa waa helayaan kuley alyuumkooda biilkooda way helayaan waxba ka waamayaan macnaha tahriifta waa- way u dhaantaa waa meel ahaa meel waxba ku socon oo waddankooda ah waxaa laga qaaday waa wax yar aan iska badnayn ayagana naftooda waa u badbaadaysaa wada- reerkoodana waa u shaqaysanaya iyo dadkooda hadda saas waa wanaagsanaa inay iska joogaan waddankooda ay ka shaqaystaan taariikho faarax diiriye waa haweenka iibsada kalluunka kadibna sii iibsada si ay lacag uga hesho waxaan ka waraystay saamaynta ay ku yeelatay xilligan oo ah xilliga badxiranka kalluun yarina ay jidho kawaanka kalluunka xiliyadaanayta kalluun lama helo waqtiga waxaa waa- waa iska culus iyo fooraha iyo waxaasaa jira kalluun kalluun yaraa jirta waa kaa hadda ee, madaxa waxaa kuu saaran ee, caag aa kalluun ku wado bal iga waran see lagaaga soo iibiyey wallahi intaan hadda igu jirto waa qaali toddobaatan kunin katoos intaa yara igu jirto haddii saliidii wixii aan- aan ku daray iyo basbaaskii wixii ku darayn wallahi waa isla ekalay noqonaysaa kule waa kaa marka waxaad iga wartaa ee, maxaa farqiga u dhexeeya marka xilliga hore xilliga wallaahi farqi aada weyna u dhexeeya waayo waxaad arkaysaa xilliga qaboobaha oo dabeesha ay degantahay kalluun jabana arkaysa oo wax ka helayso aada aada faa'iida aaga helinaa markaas laakiin hadda wax faa'iida ma jiro markaa adigu shiishid yaa kaa iibsada ummadda ilaahay iyo maqaaxidaha hortoodan ku iibiyaan la fariistaa waa ka xabaddii intee siisaa marka xabadii waa iska qaxootihii dib u boota labaiyo toban saddex iyo tobanaa la siiyaa waa marka kalluunka qaaliga inu waxba nooguma filna kan jabanaa wax noogu filan I- maxaa ku dooratay shaqadan shaqada waxaan ku doortay waxaan haystaa aniga afar ciyaalo aabood an kala tagnaan haystaa ciyaalka ugu shaqaystaa maadaama baddu xilligan ay tahay ee, mid kacsan oo kalluunka lasoo helaya uu yar yahay oo haddana uu qaali yahay ee, maxaa ka rajaynaysaa marka inuu isbeddel sameeyo xilligan gole xiliyadan ilaahay noo soo kordhiyayna ilaaha ka rajaynayna oo marmar hadda waa noo soo kordhoo maasha allah ninkas fooraha degan yahay xilligan oo kale waa xilliga loo yaqaano badxiranka waxaana inta badan dhallinyarada loo jeediyaa degniino kala duwan oo ku aadan inaysan naftooda ku hallegin badda maadaama ay dhacayaan dabaylo aad u xooggan yuusuf maxamuud v o e boosaaso
magaalooyin badan oo ku yaala qaarada afrika gaar ahaan soomaaliya waxaa sannadihii ugu dambeeyey kordhay tirada gaadiidka halka ay jidadku ka kooban yihiin waxaana la tilmaamaa in arrintan ay saameyn ku yeelatay isu socodka dadka iyo gaadiidka waxaana gaadiidka magaalooyinkaasi u kala goosha sha- ka shaqeeya dhallinyaro badan oo nolol maalmoodkooda halkaasi ka soo saarta nuux maxamuud nuur waxa uu ka mid yahay dhallinyarada wadayaasha gaadiidka waaweyn waxaana uu wariyaha v o a boorama haashim sheekh cumar good ugu waramay saameynta iyo koobnaanta jidadka ay leeyihiin
Een, waddooyinka oo dhibaatada jirta waxa weye waddooyinka oo cidhiidhiya gaadiidka oo soo batay Een, ta kale labaad waxa weeyaan een, baarkin iyadoona jirin oo guryaha dhismuhu ay ku soo wada durkeen marka waxaa laga yaabaa in qofka aad muujiso taxadir dheeriya marka aad wado gaadhiga si aad een, u hesho meel aad marto ayaa cidhiidhiya hase yeeshee dee waan ku wadnaa una alla waa nagu asturay laakiinse waxaa loo baahan yahay in waddooyinka hareerahooda la banneeyo si ay baabuurtu u helaan baarkin Een, taasi waa taa
sidaa tilmaantay iyadoo baarkin oo u leexda aana jirin inta badan waxaa la arkaa marka aad waddooyinka maraysaan gaadiidkiinaa waaweyni in gaadiidka yaryar ay idin hor joogsadaan wakhti intee lagayay kugu qaadataa inaad sugto gaadiidkaasi inuu kaa hor dhaqaaqo inteed ku cabiri kartaa adoo shaqana ku degdegaya horta waxa weeye taasi waxay keentaa in aan dib u dhacno balse horta waxa weeyaan dadkuna in la dhowro ayay fiican tahay Een, baabuurta waaweyne waxay leeyihiin hoon weyn haddii aad garaacdana magaalada dhexdeeda dee dadka oo dhan baa dareemaya dad waaweyn baa jiro waayeela dadan hoonka weyn qaadiba karin baa jira haddana waan iska samirnaa waan iska sugnaa waayo de wadankiiba iska xaala marxaladiisa saan iska tahay oo waddooyinkii cidhiidhi yihiin marka taasi dee horta dib u dhac bay keentay Een, waxa weeyaan dee dibuudhacaasna wuxuu keenaa inaad shaqadiiba mararka qaarkood dee dib aad uga dhacdood habsankii xilligii la doonay timekaad kusoo noqotay aad kusoo noqon kari weydaa suurtagala
waddooyinka cidhiidhiga ee gaadiidka waaweyn iyo gaadiidka yaryari baa isticmaalayaan wax shilala oo ay keentaa ma jiraan ama ay gaadiidku isku dhacaan ama ay qofba ku dhacaan oo kale inta badan horta waan taxadirnaa ilaahayna uu nagu asturo shilal badani ma yimaadaanoo dee wax la dhaqaajin baan jirinba meesha baabuurka waxay ku xidhan tahay sbiid lagu wado oo orod iyo xawaariyi maba jiraba waad yar tukubaysaa uunoo waddanka yar xaxaniban mooyaane dee balaayo kale oo meesha jirtaay ma jirto haba yaraatee insha allahu dee waa dadkuna waa marxalad guud ahaaneeda maaha mid gaar ahaaneed maaha waatuu dalkao dhani uu ku xidhan yahay oo waddanka samayskiisaaba iska markan hore la degay baaba dee aan waddooyinkeedu iyo waxaan iska yaraayeen oo waxaad is odhan kartaa dee waa cidhidhi laakiinse dee waxa weeyaan hadda deed waxaan u malaynayaa sida dowladaha kaloo kale in dee makaansa dhulka la banneeyo oo waddooyinka baabuurta baarkina loo banneeyo oo magaalooyinku daway korayaan oo caasimaday noqonayaan waxaanu dhan lahaan u fikir ahaan dee waddanka laynoo ballaaniyo
waxaa jira nidaamyo loo maro waddooyinka oo gaadiidku u maraan taas mas leedahay dhallinyarada gaadiidka yaryar wadaa iyagu kuma dhaqmaan oo way ku xadgudbaan sharciyada u yaalla marista waddooyinka horta qolada een, magaranaysaa een, taliyayaasha waddooyinka ama een, waxaan u jeedaa qolada taraafikada waddooyinku horta way dadaalaan oo firimbigooga wiidaan unbu hayaa dadaal weynna way wadaan laakiinse dee horta baabuurta yaryar qolyaha wada laftirkoogu horta markuu baabuur yari meel lagu baarkin kareeyo ama meel hore ooran meel aan ma una joogin qof lagu baarkin kareeyo intii kalena waa isla xidhmaysaa taas horta iyadu dhib way keentaa laakiinse meesha dadaalma yaro oo dadka magaranaysaa maamulka iyo magaranaysaa horta kolley dadaalku ma yaraa hase yeeshee waxaan waa iska cimilo guud ahaaneed oo maaha mid gaar ahaaneed maaha iyadu ee way keentaa marmarka qaarkood ee dhallinyarta baabuurta yarar wada ama bajaajyadoo kale booramo kale bajaajta aad ugu tiro badan oo dadka wadaana antrained bay u badan yihiin dadan loo tababarin xagga wadista xirfadida iyo waxa laakiinse dadka in la yarwaaniyo oo la tababaro oo wax loo kordhiyo horta wax meesha yaallo oo iyada laftirkeega lagama maarmi karo oo marka hore qofkan wax wadaay inuu shaqadan u hayo aqoon u leeyahay waa mid aad u muhiimadeeda leh Ee, ta kale labaad ee, dadka shaqaynaya ee ma garanaysaa ee, ama taraafik ha noqoto ama dadka kale meelaha fadhiya ha noqoto horta way ku dadaalaan oo iyaga laftirkooguna ee, way waar ka dhaqaaqa baabuurta kadha waa yidhahdaan laakiinse dee waa waa hawl iska aadu iska rakaato oo iska yar jirtaa laakiinse wax dhibaato weyni ma jirto aduan iska fiicanna markaa ma is leedahay meheradahan ganacsiga ee kusoo durkaya waddadu iyaga ayaa lafteedu caqabada oo waxaa loo baahan yahay in dowladda hoose iyo mas-uuliyiinta dowladda hoose ay wax ka qabtaan waa muhiim soo maaha oo in arrintaasi een, ay dowladda hoose iyo mas-uuliyiinta u xilsaaran ay ka howlgalaan taasi waa mid muhiim oo ummadda oo dhan eh, dan u tahay magaalada in la banneeyo adoon annagoon odhanba dowlad hoose dadka guud ahaan eh, ma garanaysaa magaalada boorama ku nool oo kale matalan sibde booramaynu ka shaqaynaha inta badan waddada oo la banneeyay ummadda oo dhan bay dan u tahay gaadiid yar iyo mid weyn iyo ma garanaysaa dadka gaarka iyo ganacsatada laftirkooga waa u dan waayo waxay ku salaysan tahay waddadu markay furan tahay wax waliba way furan yihiin ama la mari karaye ay noqoto meel magarasa muufabaloo lagu dhaqaaqi karaba ah inay noqoto ayaa muhiima taasi waa mid aad iyo aad u muhiima oo ka gobol ahaanbay u fiican tahayba in waddooyinka la banneeyo guryaha matalan guryaha laga hor dhisayo jiingadaha laga sii hor dhiso kuwaasoo kale in la iska daayo oo meesha weynee bakhaarkee loogu talagalay laamiga in roodhka u bannaan yahay roodhka hormaristiisa u bannaan tahay oo in la banneeyo iyaabaa muhiima oo waxyaabahan laga hor dhisayo guriga daarta ee xagga waddada lagu durkayo in la iska daaya muhiima soo maaha haa dadka dhisanaya ee kirada ka raadinaya baan kala talin lah iyadoon dowladda hooseba la gaadhin taasaan anugu kula talin lah inay iska daayaanoo gurigu qiimo fiican ku kiraystaanoo waddada banneeyaan kaasi waxa uu ahaa nuux maxamu- nuux maxamed nuur oo ka mid ah dhallinyarada ka shaqaysa gaar- gawaarida waaweyn ee isaga kalgoysha wadooyinka deegaanada somalilan wariyaha v o a ee haashim sheekh cumar good ayuuna u waramayey halkaad ka dhegeysaneyseen waa isla v o a ee idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta korroo ciyaarihi ayaad maqli doontaan balse marka hore dhinacii heesaha aynu jilleecno heesta guulad simba uu ku luqeeyo ee muna la yidhahdo ayaan idiin soo qabanaynaa
muunahay nolosheedii nafteeda nafteedii inuda habeerkiyo jirhka dhashii nabi yuusufe markaan ku helaan nasto karaystani taaqade muunahay nolosheedii nafteeda nafteedii inuda habeerkiyo jirhka dhashii nabi yuusufe markaan ku helaa nasto karaystani taaqade niyadiyo qalbigii bukaade adigu soo noolayasayo noolayasayo laha waxa dumar facaya nabadiinaanile waxa noloshaydaho oh. niyadiyo qalbigii bukaade adigu soo noolayasayo noolayasayo waha waxa dumar facaya nabadiinaanile waxa noloshaydaho ho noloshaydaho ha ifacaashaqu hanuuro hanaax sidii dhallaanka ha ifacaashaqu hanuuro hanaax sidii dhallaanka ha ifacaashaqu hanuuro hanaax sidii dhallaanka ha ifacaashaqu hanuuro hanaax sidii dhallaanka hadduna leeyahay nuurkii dunida ifyay muunahay nolosheedii ina qiiroobii da'ay ilaa aanteed lama nasta hadday naleeyahay cadceeduna leeyahay nuurkii dunida ifyay nafbaw tahay naftayda naafowda hadday marweydo nasiibkii ka bada xiska noole furaha noloshaydaho noloshaydaho nafbaw tahay naftayda naafowda hadday marweydo nasiibkii ka bada xiska noole furaha noloshaydaho noloshaydaho وهقف عاشق وهنوره هناح سيدي دلانكا هقف عاشق وهنوره هناح سيدي دلانكا وهقف عاشق وهنوره هناح سيدي دلانكا هقف عاشق وهنوره هناح سيدي دلانكا هقف عاشق وهنوره hanaaf sidii dhallaanka ha ifo caashiqu ha nuuro hanaaf sidii dhallaanka ha ifo caashiqu ha nuuro hanaaf sidii dhallaanka ha ifo caashiqu ha
waatahay heestaasi waxaad ka dhegeysaneyseen v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta markan waxa aynu soo gaarnay xilligii aad xiliyadan kale dhegeysan jirteen barnaamijka ama xubinta ciyaaraha waxaana idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed ismaan ee kusoo dhawaada waa tahay haddii aynu ku horeyno waxaa shalay la ciyaaray kulanka labaad ee koobka kubadda cagta adduunka ee samafinalaha ee dalalka kroatia iyo ingiriiska iyadoo hore loo xasuusto in waddanka faransiiska uu iska sii xaadiriyey fainalaha koobkan kulankan oo ahaa mid xiiso badan ayaa waxa uu ay ku dhammaatay laba gool iyo gool oo xulka dalka kroatia ay guusha ku raacday axmed cali sheekh oo idaacadda v o da ka tirsan idaacaddana ila daadihinaya islamar ahaantaasina ciyaarahan indhaha ku hayay ayaan kala sheekaysanayaa kulankaasi iyo waxyaabaha lagu xusuusan karo waxa uu yahay axmed bal ka waran sida labada wadan ingiriiska iyo kroatia markii hore la saadaalinayo iyo waxyaabaha la xusuusan karo ay ciyaartooyda soo bandhigeen kulankii shalay
jamaalo aad aad u mahadsan tahay kroatia waxay ka mid tahay dalalka sida aadka kubadda ugu wanaagsan koobka adduunka marka la eego ingiriiskuna waxay aad u filayeen in ay ka gudbi karaan kroatia oo ciyaarta kama dambaysa ay gaari karaan maalmahan oo idil warbaahinta ingiriisku waxay hadalhayeen in ay kroatia sahlan tahay oo ay dhaafi karaan waxaana ayba ka sii fakarayeen sidii ay ula ciyaari lahaayeen xulka dalka faransiiska oo ciyaarta kama dambaysta u soo baxay hase yeeshee kroatia waa ay diiday taasi oo ingiriiska inkastoo gool uu ku hormaray kroatia waa ay soo barbaraysay sagaashankii daqiiqa ciyaarta loogu talagalay waxaana lagu daray soddon daqiiqa oo dheeriya soddonkaasi daqiiqana kroatia ayaa waxa ay haddana dhalisay goolkii guusha oo ciyaaryahan mandukij ayaa u dheliyey kroatia ayaa sidaasina waxa ay laba iyo hal kaga adkaatay dalka ingiriiska waxaa xusid mudan in marka laga soo tago daqiiqadihii ugu horreeyay ciyaarta ilaa soddon ilaa afartan daqiiq laga soo gaaray wixii ka dambeeyey ilaa qaybtii dambe ciyaarta iyo daqiiqadihii dheeriga ahaa ee ciyaarta lagu daray ee soddonka daqiiqo ahba in xulka kubadda cagta kroatia aad iyo aad ay uga wanaagsanayeen xulka ingiriiska oo ingiriisku inta badan ay difaaca ku jireen kroatiana ay sigtay markaasi goolal badan kroatia waxa ay heshay toddoba gool fursado lagu dhalin karay waxaana ay dhalis laba ka mid ah halka ingiriisku ay ka heleen oo keliya hal fursad oo ahaa fursaddii markaasi uu dhaliyey ciyaaryahan tribier oo ahaa goolkii shantii daqiiqo ee ugu horreysay ciyaartu ingiriisku ay dhaliyeen sidaasina ingiriisku waa ay ku hareen waxaa xusid mudan sidoo kale ingiriisku in ay haysteen fursad aad u wanaagsan sababtoo ah ma aysan la cayaarin koobka adduunka oo idil dal aad iyo aad loogu qadariyo kubadda cagta oo dalalkii ay la wada ciyaareen oo idil waxay ahaayeen dalal loo malaynayay in ay ka adkaan karaan hase yeeshee waxa ay ku soo hareen ciyaarta samafinalka oo Waaye.
dad badani ay filayeen inaysan soo gaari doonin waxaa jirtay hadal kale oo uu canan imbabe ee, weerarka ugu dheela xulka dalka faransiiska haddana een, wacdaro badan dhigay sanadkan ee uu soo dhigay een, aaladaha een, Twitterka.
twitterka ee uu ee uu maaragtay ingiriiska taageerayaasha Taageerayaashiisa ay uu- aada uga xanaaqeen bal ka war hadalka iyo sida Een, ciyaartii hore ee faransiiska iyo dalka belgium ayaa taageeryaal badan oo ka mid a kuwa ingiriiska waxay inta galeen twitter-ka imbabe ay hadallo aan wanaagsaneyn ku yidhaahdeen isaguna waa u aamusay xalay markii laga adkaaday ayuu twitter-ka usoo dhigay Een, ingiriisku ee hadal ay maalmahan adeegsanayn oo ahaa its coming home oo ay ula jeedeen koobku ay uu dalkooda imaan doono uu usoo qoray its coming home kadibna wuxuu u raaciyey impossible suurtagal ma ahan markaasina uu yacni sidaas waa- wuu- wuu fashilmay isku daygaas isku dagaas wuu fashilmay aad buu uga aargutay Mbappe W- waa tahay waynu arki doonaa waxaa naga xasuusinaa in faransiiska iyo croatia ay dheeli doonaan eh, maalinta axadda ee shan iyo tobanka bishan halka kaalinta saddexaadna belgiumka iyo ingiriiska ay sabtida dheeli doonaan croatia waa wadanka labaad ee ugu yar adduunka ee final sidan oo kale sameeyey ama yimid waxaana ay noqotay wadanka samafinal inta gool laga dhaliyo kadib ka daba timaada kooxdii goolka dhalisay ay ka badiso tan iyo kun sagaal boqol sagaashankii oo markaas oo argentina sidaas samaysay oo talyaaniga inta gool uga hormaray laba markii dambena ay guusha iyadoo argentina ay sidaas ku raacday waynu arki doonaa sida wax isku beddelaan xubinta ciyaarahan halkaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa
markana dhegaystayaal waxaynu eegaynaa dhinacii heesaha waxaan ku soo maqan codadka idil barqaade iyo nimcaan hilaac
sida dagal barwaaqa oo dayriya jiilal dogubaar ka siman yahay daruur caafimaade dookhaygi baa tahay sida dagal barwaaqa oo dayriya jiilal dogubaar ka siman yahay daruur caafimaade dookhaygi baa tahay
Sida, sida, sida. sida looga daafuro dariiqani geesiya ama loogu deeqa dadba ka ka darto dadba doorkiyaa tahay ragba ragba dadba doorkiyaa tahay
dugsi dhaxanta celiyo dawadii naftayda ilaa ila tooji caashaqa
heestaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii duurnimo barnaamijka dhalinyarada maanta axmed cali sheekh iyo jamaal axmed cismaan iyo idinla socodsiinaya tan iyo afarta galabnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waa v o oo idinkaga tegaysaa nabadgelyo
dawadii naftayda ilaa ila tooji caashaqa ilaa ila ila ila tooji caashaqa